بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan mar kale salaamayaa dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaanan maanta rabaa in aan si kooban warbixin uga siiyo xaaladda dalka guud ahaan iyo halka aan u soconno oo soomaaliya in ay ay usii dhaqaaqda aan doonayno dabcan waxaan qiyaasi karaa muhiimadda ugu koowaad ee siyaasadda dowladdan waxay ahayd mar walba arrimaha amniga haddii aan markaa amniga wax ka sheego amnigu meel fiican ayuu marayaa dhinaca horumarka arrimaha amniga ku saabsani dadka waa waa wada taabteen way arkayaan wax badanaa noo dhiman weli oo howlo ah oo ku saabsan horumarinta amniga laakiin amniga meel badanaa laga qabtay soomaaliya maanta ilaahay mahaddii dagaaladii sokay way ka dhammaadeen oo maanta reer soomaaliyeed oo reer kale kusii duulayo oo sidii la aqoon jiray ah ma jiro amni darradii ay fowdada iyo nidaam la-aantu keentay inta badan way dhammaatay oo maanta muxuu ahaay waxyaabihii jiri jiro dhan ma jiraan amni darrada maanta koowaad ee ugu weyn ee uguna adadag waa midda ay nagu hayaan nimanka nabaddiidka ah ee ogus oo maxaanku irahda ummadda soomaaliyeed sidii loo gumaadi lahay iyo sidii loo bahdili lahay leh ka dhigtay maxaanku irahda mihnad ayagana muxuu ahaay waan dagaalkoodii waan wadnaa meel fiican buu marayaa waanay soo caqli qaadanayaan laftooda oo dad badan oo ayaga ku jira ayaa maanta ka tanasulay mabaadidii maxaanku idhahdaa gumaadka ummadda ku salaysneed mabaadidii nabaddiidka ku salaysneed mabaadidii in dadka soomaalida la bahdilo qof qof iyo qoys iyo ka ummad ahaan in loo bahdalo mabaadidii ku salaysneed in badan ay la xumaatay maanta oo ka soo noqday ama hadda dowladda wadahadal kula jira oo ka soo noqonaya marka tallaabtaasina waa tallaab horey loo qaaday oo aada u fiican raggaasi intoodii ugu waxgaradsanayd waaye oo ka faa'iidaysatay cafiskii la fidiyey iyo maxaanku idhahdaaye soo dhoweyntii dowladdu ay u fididay mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ee shabaab ka tirsan ama aaminsan mabda'a shabaabka waxaan idin leeyahay kow dalkan dalan ahayn ma lihidin dalkiinnu waa halkan dalkani soomaaliya la yidhaha dadka soomaalida iskale idinkuna soomaaliyaa tihiin dalka idinlama laha nalama laha kuwa dembiyada ka soo galay dalalkoodii ummadahoodii ee soo cararay ee soo baqday nalama laha dalkan annagaa iskale dalkan muslimiinta iskale laakiin muslimiinta soomaalida ah ayaa iskale waxa aan soomaali ahayn waa ajnebi ajnebigana adduunyada si ay u mucaamishaa muslin iyo kuwa aan muslin ahayn intaba sidaas una mucaamilana marka waxaan leenahay waxaan bogaadinayaa kuwa ku dhiiraday in ay wanaagga qaataan oo ay soo noqdaan aakhiri adduunyadana sharaf iyo cizi iyo karaamo ayay ku gaarayaan laakiin kuwa weli duurka ku jiraya waxaan leenahay ka soo noqda hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed iyo walaalaha soomaaliyeedna waxaan leenahay ha loo caqli celiyo inay soo noqdaan dhallinyaradaasi dalkani waa dalkoodii dal kale ma laha marka annaguna sidaasaan ognahay waana kusoo waana kula shaqaynaynaa waana soo dhowaynaynaa inay dalkooda u soo noqdaan qaab nololeedka ummadda soomaaliyeed ee raalliga ka ahayd oo ah dalku inuu dowlad yeesho inay u soo noqdaan ummaddu ilaahay ayaabaa dembiga laga gala cafiyo ummaddana dembiga laga gala way cafinaysaa haddii alla yidhaha taas marka aan intaas uga baxo waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay shabaab waa organisation ama hay-ad ku salaysan fikir ku salaysan waayo fikir ay qabiil kuma salaysna yacni qowmiyad iyo jinsi kuma salaysna waxay ku salaysan tahay fikir fikirkaasina waan wada garanaynaa waxa uu waxa uu yahay iyo waxa uu ka hadlaayo iyo waxa uu saabsan yahay fikirka noocaasi xuduud ma leh fikirka noocaasi muwaadinnimo ma leh fikirka noocaasi qabiil ma leh fikirka noocaasi yani qowmiyad ma leh waa fikir muxuanku yidhahdaay un waxyaabaha dhibka badanee caalamka soo wajahaa mid ka mida waayo maxaa marka maadaama fikir uu yahay xuduudna aanu lahayn muwaadinna aanu lahayn qowmiyadna aanu lahayn maxaa keenay soomaaliya oo al-shabaab waa soomaaliya loo leeyahay hal sabab oo keliya waay hasha sabab ay keentay waxay tahay shabaab iyo soomaaliya in laysku xiro waxay tahay dalka soomaaliya wuxuu ahaan jiray meel aanay dowladi ka talin meel aanan xukun ka jirin meel aanay dowladnimo ka jirin waa sababtaas sababta abuuhebel iyo abuuhebel iyo mid kasta oo khaa'in ah oo ummaddiisa dembi inta ka soo galay soo baxsaday inta uu u yimid oo ukumaha dhigtay oo ku bulaaray waa sababtaas oo keliya dowladda soomaaliyana waxaa ka go-an dalkan inuu noqdo dal la xukumo oo dowlad leh oo dadkiisu inta u tashadeen cidday dooneen inta talada u dhiibteen ay xukunto cidday dadku raalli ka yihiin dalkaani waa dalkaas dowladdaanina dalka itijaa jihada iyo dhinaca ay dowladdaani dalka u wadaan waa dhinacaas dadkeennu inay ayaga isxukumaan kuwa xukumaya ayagu ay doortaan kuwa ay raalli ka yihiin ayagu ay doortaan boqol kiiba boqol haddaanay dooran intooda badan ay doorato muddo kooban la siiyo muddadaas haddii xukunka loogu bagana loo ceshado oo loo sii dhiibto mar kale na xukun la yidhaahdo haddii aan loogu bedelina adiga noo kaadin naga leexa la yidhaahdo waayo mabda'a dowlad dhisidda soomaaliya ee aan rabno dalkaani inuu gaaro waanu gaarayaa ilaahay idankiisa waddadaasi marka waana qodxa badan tahay waana kurtumo badan tahay kaas shabaabka ah oo argagixisada iyo xagjirnimada faafinayo ayaa dhinac uga dhegan oo diidan midka maxaan ku idhaahdaayey dowladnimada aanan garanaynin oo dowladdaba ka cabsanayaa diidan midka weyn oo da'diisu ay weyn tahay ee dowladdii hore ee milatariga eeda meelaha qaarkiis xoogga ku dardari jirtay soo arkay ayaa diidan oo dowladdii ka cabsanayo midka reerka dariska ay yihiin intay isdirireen ay wax ka bi'iyeen ay wax ka dileen ayaa cabsanayo isla amay maanta xukun inta qabsadaan oo ayagu dowlad kugu noqdaan ay haddana dowladnimada ku adeegsadaan arrimahaasoo dhan waa arrimaha naga hortaagan dalku inuu dowlad yeesho maamul yeesho buqcad kasta oo soomaaliya ka tirsanna meel xukun ka jira inay noqoto ilaa taas aan ku guulaysanno oo buqcad kasta oo soomaaliya ka jiraan meel xukun ka jira ay noqotahay nimankan nabadiidka ah ee dhibka badanni waa jirayaan kuwo kaloo ayaga kasii xunna way imaanayaan haddii aan la helin dhulka dowlad ka talisa dowladdaasi ilaa meesha ugu hoosayso ee tuulada iyo maxaan ku rahda qoyska soomaalida degan yahay ilaa jamhuuriyadda meesha ugu sarraysahay inuu xukun ka jiro waay xukun dhexe xukun maxaan ku rahda dowlad goboleed mid gobol mid degmo mid waa inuu jiraa waay lakabyada kala duwan ee dowladnimada ee aan doorannay ama aan rabno inay dalka ka dhaqanqaadaan waa in dalka ay ka jiraan dowladda soomaaliya oo kaashanaysa caalamka waxay riixaysahay waddaa in maxaan ku yidhaahdaay sidaas ay dhacdo oo dalku xukunku ku baaho dabcan waddadaas la marayaayo ma sahlana xukunka baahayaama marka qaarkood cabsi uu keenayaa mar marka qaarkood maxaan ku yidhahdaa dhibaatau keenayaayo dadaa shakhsiyaad iyo kooxa iyo qoysas iyaa laga yaabaa inay dhib ka soo gaaraan laakiin hadafka muhiim ah iyo bartilmaameedka loo socdo waa meeshaas wixii naga khaldama waan saxaynaa wixii maxaan ku idhahdaay naga muxuu ahay dhibtooda waa waa hagaajinaynaa laakiin inaan gadaal u noqonaahay marna xal kuma jiro meeshii shalcan ka nimiday inaan ku noqonaahay marna xal kuma jiro dadka soomaaliyed waxaan rabaa kalsooni inay la yimaadaan dulqaadna ay la yimaadaan inaan isdacaydayno isxamanno idaacadaha iyo miidiyaha iska caayno iska brobagaanno iska dacay waxba ma tarayso midkaani war xun yidhaahdo kaas kalena war ka sii xun ugu jawaabo kan kalena mid kale oo colaad sii keenay u yimaado mar marka qaarkood wixii aan naqiinay oo dagaaladii sokeeye iyo burburka aan soo marno xaajada siyaasadda in la qabiileeya qabiilka inaan u jiidnoon dhahno loo ekaysiiyo muuqaal qabiileed loo yeelo arrintii siyaasadda qaran ahayday wax saxa ma aha dadka soomaaliyeed aad iyo aad waxaan ugu dhiiri gelinayaa arrimahaasi inay ka fiirsadaan oy ka waantoogaan oo ay ka adkaystaan oo aanay aad iyo aad ugu nuglaanin mid dadka aan soo sheegay ee cabsiyaha kala duduwan ee noocaasa qaba ee dowlad soomaaliyeed oo dhismaysa u arka in ay dhib badan tahay u arka inay ka yimaadaanaan rabnaa muxuu ahay dareenka dareenka noocaasa oo ay u yimaadaan dulqaadka iyo waxaana waa dhib badan yihiin laakiin waa wax la samayn karo oo asaageenba sameeyey annaguna aan samaynay beri hore laakiin beri dhexna haddana waan waan ku socnaa waddadeeda waxaan rabaa inaan usoo noqdo arrintaa maamul samaynta ka socoto dalka qaybihiisa kala duwan arrinta maamul samaynta waa waxa waaye waa waa hab raac la raacayo oo socda oo aan ahayn يعني وحل مر دعي ما أنت مال أنت اللي سوي مني شاكة كبع على اللي جوكر التجي معه هول باللعبة أو سعتواي ما نبى مالك جود بيس مركا وحي قدام بي أو قرحنا أنجاري لهي inaan maanta aan ku haminaa xoogaa waa waa culaysyadana haysta ayay ka mid tahay maamulada kumeelgaarka dalka way ka samaysmeen way ka hana qaadeen kuwo kale hadday socdaan ay samaysmayaan kuwo kale waa la bilaabayaa dhowaanna dalku maamuladaas uu yeelanaya maamuladii samaysmay kuwii hore weli waa sii dhismayaanoo ma dhammaystirmin waa socdaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa aan u soo jeedinaya aan ku badan xitaa hal mid adduunyada maanta ma aha haddii maanta wax qaldan ay yimaadeen berri way saxmayaan wax inaan boqolkiiba boqol wax saxa inaan helno iyo inaan meesha aan joogno aan joogno waxbaa u dhaxeeya wax dhashay oo korayaa u dhaxeeya maamaadii beri dhaweyta aan iriyaan rabaa markan inaan kuxiyo oo ahayd wiil aan dhalanin ma dhaamiyo wiilku waa inuu dhashaa ou koraa ou xoogaystaa oo kabacdi u dhaamiyaa maamul samaynta socotaa waa sidaas war maamulada aan jirsiino kadibna aan korino kadibna hana anfaceeno wixii aan rabna hanoo qabteeno laakiin yaanan waxayno shakiga iyo kala cabsida aan yarayno cid cid ka xoog badan iyo cid cid oo xukumaysa iyo cid cid waxaysmaysa ma jirto dalka soomaaliya maanta ami soomaali joogta kaalmo caalamiyuu helayaa caalamkao dhan iyo meelihii aan kulahaynay mawaaqiftii iyo aan caalamka kulahaynoo dhamaacad meel walbaan dib ugu noqonnay dowladdeenna maanta waxay la tacaalaysaa qaraamaadkii nagu aruuray qaaraankii nagu aruuray labaatankii sano iyo labaatan iyo shantii sano lasoo dhaafay ee nalagu lahay ka dowlad ahaan sidii aan isaga gudi lahayn aan ku mashquulsannahay laakiin waa ku noqonna meel walba waa joognaa calankeenna waa taagan yahay kursigeenna soomaaliya waa wakiil mas-uul soomaaliyeed oo mustawayaal kala duwan lahaa ku fadhiyo wixii cod aan lahaynaan leenahay wixii aan talo lahaynaan leenahay wixii waajibaadna nagu lahayna waana laga soo doonanayaa maanta marka siyaasadda arrimaha dibadda inaan aad ugu waxaasi marka maxay u dhici waayeen sanadii aan soo socnay lianna caalamku ma yaqaano qabiil reer hebel la yidhaha ma yaqaano hogaamiye kooxeed ma yaqaano maxaan ku idhahdaaye wax dhinahoo maamul yaroo gobol yar iyo meel yar ka samaysmay ma yaqaano caalamku wuxuu yaqaanaa dowlad qaranuu yaqaanaa dowladdii qaranaa maanta nalaga arkaa oo naga muuqato inaan sii xoojinno ayaa nalaga rabaa maanta meesha ay joogto berri ka sii xoojinno berri dambana aan ka sii xoojinno oo isbeddelka jaranjarta koritaankeeda aan marba mar ka dambaysa aan ku sii haliilno oo aan u sii adkaysano dadka soomaaliyeed marka waxaan u sheegan dadka u jiidaya shalay meeshaas hogaamiye kooxeed dowladna ma noqonayo hogaamiye siyaasadeed oo keligiis taagan oo siyaasad beeleed ama siyaasad kooxeed wadaahay hogaamiye nooma noqon karo caalamku naguma aqbalayo soomaalidu ma aqbalayaan waxa keliya ee maanta soomaaliya ay leedahay oo soomaalida ka dhexeeya waa dowladda federaalka ah baarlamaankaan wada leenahay xukuumaddaan wada leenahay laba arrimood oo dadka soomaaliyeed inay ogaadaan aan rabaahay waxay yihiin waa waa isku jin aan ahaano oo aan jin aan ahaano dhammaanteen iyo aan muxuu ahay xukun iyo dowladnimo dadka masasho aan la nimaado waa laba arrimood oo kala duwan isku jin aan ahaano macquul maaha caalamkana meeshay ka jirto ma jirto xikmad soomaaliyeedaa jirto oo dhehayso qoonsin siman ma liibaano waa inaan kala sarraynaa madax leenahay madax kaloo hoose leenahay shacbi leenahay talo leenahay golahan muxuu ahay golo saro mas-uulkaas mas-uuliyaddaas la leenahay mid hooseo amuuraha hoose ka shaqeeya leenahay saas waa inaan nahay sidoo kale dadaalka iyo dowladnimadana sidoo kale loogu kala dheeraynaya marka qoonsi siman yaana noqono qoonsi siman ma liibaanaa layiri dadka soomaaliyeed waa inaan is-aqbalnaa madaxtinimada hadday tahay mid qaran hadday tahay mid heer dowlad goboleed hadday tahay mid gobol mid degmo hadday tahay mid beeleed inaan aqbalna dadka madaxdaa oon ku ixtiraamno madaxtinimadooda kalana shaqeyna u baahanta waxaa soo hartay dowladnimada dowladnimada waxaa waxaa mas-uul looga yahay in dadka deegaan degan oo kastaahi talada inay ku wada jiraan talada inay u siman yihiin oo ay shan shan shan shan saddex saddex saddex saddex toban toban toban toban inay yihiin muhiim ma ah laakiin inay wada fadhiyaan miiska taladaa muhiim ah oo dad walba dadka joogo oo dad walba maxaa ku jira dhibna kama jiro dadka deegaanada degan ee soomaalida ah waxaasi way garanayaan sida ay wax u wadaagaan iyo sida ay masalaada u helaanna way garanayaan taas waaye midda aan rabna in laga shaqeeyo macnaheedu maaha dadaa laga tegaa maaha qofna lagama tegi karo talada soomaaliya qof banaanka laga dhigi karo oo laga tegi karo ma jirto qof walba talada waxbuu ku leeyahay meesha uu kaga aadan kaga habboon yahayna ha ka galaan leenahay dowladduna waxay mas-uul ka tahay in ay albaabkaasi qof walba uu ka geli lahaa oo talada uu wax uga lahaan lahaa inay furtay mas-uul ka tahay inay diyaarisay mas-uul ka tahay laakiin cabsida nin gaara uu qabo cabsida koox gaara ay qabto cabsida jufooyin ka dhexaysa wax isku dhidhima beri hore inay caqabad nagu noqdo sax maaha waxaan doonaynaa inaan ka gudubno oo aan horay u soconno oo aan gaarno meesha aan hiigsanaynaan rabnaa marka si aan u gaarnaahay nama xallinayso faro isu-fiifiiqa isdacaayidaynta is maxaanku idhahda boogihii hore oo naga sii bogsoonaya inaan xogno oo aan ka dhiijinno oo aan muxuu ahay dib xanuunkoodii aan dib u soo noolayno nama anfacayso inaan isu dul qaadano kan mas-uul qof kastana wuxuu mas-uul ka yahay inuu ixtiraamo dareenka dadka inuu ixtiraamo mar walba dadku waxa ay dhibsanayaan waxa ay waxaynayaan kuwa soomaalida ah walaalaha ah ee mar walba u taagan in ay un brobagando iyo dacaayad iyo waxaan jirin iyo waxaan dowladnimada kaabaynin ka shaqeeyaanna waxaan leenaha walaalayaalo raalli ahaada ka joogo waddadaas waa waddada ummaddan ku haysa muddo dheer meesha ay joogto dacaayadaha iyo wararka xunxun oo ama social mediaha internetka laisku marinayo ama idaacadaha iyo telefishinka laisku marinayo waxba xadiidkii rasuulka calayh salaatu wasalaam oo ahaa hadal haddaad dhehayso mid fiican dheh haddaadan dhehayna iska aamus labada wax ka dhexeey mara laakiin mid boogihii hore danqinayo oo dadka kicinayo oo dadka waxaynayo oo institutionska eedaynayo oo madaxda eedaynayo oo wax aad ku dhisaysod garanaysid aanay jirin dadka madaxdaa haddii khalad galaan qawaaniinta halala aado petition inta la qoro looyar la qabsado maxkamadda hala geeyo oo maxaanku idhahdaa si kale ha loo cabiro laakiin khaladaadka dhaca waa crime ninkii madaxa oo hanti dhacahay waa dembiile ninkii madaxa oo qof muxuu ahay muwaadin oo soomaaliyeed ku jawr falaayo waa dembi waa crime hala aada dhinacaas laakiin yaanan wax walba siyaasad laga dhigin wixii dembi ahaad oo maxkamada inay qaado ahayd haddaan siyaasad ka dhigno wixii maxaanku idhahdaaye nidaam iyo xeer lahaayo in la mariyo ahay haddii aan siyaasad ka dhigno oon siyaasaddiina siyaasad ka dhigno dee intaas iskuma iskuma iskuma qaadi karno kolaygeenu intaa ma wada qaado ee waxa uu qaado iyo iyo kolayba waxa uu leeyahay aan ku ridno haddii alla yidhaahdo waxaan rabaa marka maxaan saa u leeyahay baryahan waxaa badatay in la khalkhalgeliyo hay-adaha dowladda rashafalaa jiro muxuu ahaay xukuumadda waa la kala dirayaa madaxweynuhu baarlamaanku kala dirayaa yani waxaasoo dhan waa waa waa waa waa un mogtahay waa dhib un yaa laga hadlaya xukuumad la kala diro waa dhib baarlamaan muxuu ahay waa la joojinaya laleeyahay waa dhib madaxweyne waa la casilaya laleeyahay waa dhib yani dhammaan waxaa laga shaqaynayaa dadkii in ay maskax yaroo lagu fikiro oo wanaaggii looga taliyaba in la waayo oo mas-uuliyiintii ay mashquulaan oo shacabkii uu mashquulo oo cid walba ay ku mashquulto waxaa balaayada geesaha leh soo socto lagu mashquulo ma jirtaan rabaa inaan idaado rashafal la samaynayahay ma jiro shalayna kabinetka dhexdiisa ayaan ka eriyon u sheegay shalan la kulmay markii labaad xukuumaddan sidii loo soo dhisan markii labaad shalan la kulmay waa u sheegay rashafal ma jiro laakiin wasiirkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa meesha waa laga wareejinaa wasiir kaleo shaqadiisa qabsan karo oo muwaadin oo soomaali ah la keena wasiir dawlihii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa wasiir ku-xigeenkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa laakiin xukuumad la kala bedelaya iyo xukuumad la burburinaya iyo wax la diraya midna ma jira arrintii ku saabsan baarlamaanka la kala diraa waa sidoo kale baarlamaanka mandaydow leeyahay waktiyow leeyahay waktigiisiyou gaara cid kala diraysa iyo cid u taagan iyo sabab loo kala diro iyo wax maslaxadoo ku jira intaba ma jirto iyo ra'yi baarlamaan hala kala dira meelu ka jiraayo ma jirto sharciyanna uma jirto siyaasiyanna uma jirto dacaayadaha noocaasa marka dadka wado walaalayaal waxaan leeyahay in oo raalli ahaw la yidhahay mudan yihiin waxaan maanta rabaa dadka soomaaliya inuu caddeeyo waxaas ma jiraan baarlamaanka waajibaad iyo howlo culusaa hor yaalo shuruuc badanaa hor taalo siyaasaad badan oo isagu keliya uu go-aan ka gaari karo dowladnimada iyo dowladdisidana muhiim u ah ayaa hor yaalo waxaan rabnaa baarlamaanka xukuumadda madaxweynaha dhammaanteed baarlamaanka sidaan shaqadiisa u fududayn lahayd wuxuu u baahan yahay oo shaqadiisa fududaynaya inaan samayno inaan carqaladayno marna meesha kuma jirto xukuumadda sidoo kale howl aad iyo aad u weynaa u taalo xukuumadda madaxweynaha haddana waxaan rabaa inaan fududeeyo hawsheeda siday u gudan lahayd in la carqaladeeyo oo hawshooda la hakiyo oo la waxeeyo marna talada kuma jirto waxaan rabnaa dhowr iyo labaatan sano wakti naga soo dhumo waa nagu filan yahay wakti kale inuu naga dhumo diyaar uma ahin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego dadka meelaha fadhi kudirarada iyo meelaha la fadhiyo amuurahaasi inay yidhaahdaan muxuu ahay raalli ahaada inay yidhaahdaan waxaa jirta beryahan dambe arrin ayadana socotay laba arrimood oo mid jubba iyo dowlad goboleedka jubbo ku saabsan iyo baarlamaanka federaalka ah wax badanaa ka qabsoomay xukuumadda dadaal badan ee arrintaa ka samaysay prime ministerka ayaa kismaayo tegey waa ka soo noqday guddiyo magacaabay in mushkiladaha iyo dareenka tabashada jirta la xalliyo arrintaasi baarlamaanka federaalka waa la wadaagnay waana laga shaqaynayaa sidii loo taban ilan horey in loo sii socdaan rabnaa gadaal in loo noqdo marna ma rabno tabashada dadweynaha waa la aadayaa waa laga shaqaynaya waa la waxaynaya waxaana sidaas diyaar u ah xukuumaddaa diyaar u ah waxaa diyaar u ah maamulka jubbaland diyaar u ah baarlamaanka federaalka laftiisaa diyaar u ah anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah ka shaqaynayo diyaar u ah mushkiladaha markay soo baxaan inaan xallinno oo hab wada xaajood iyo wada hadal iyo fikir isdhaafsi iyo tanasul lagu sameeyo lagu xalliyo waana la xallinayaa wayna socotaha hawshaas aad iyo aad ayaa loogu mashquulsan yahay xukuumadda ku mashquulsan baarlamaanka ku mashquulsan maamulka maxaanku irahda ay ka jiraan jubba ayaa ku mashquulsan waa arrin lagu wada mashquulsan yahay maamullada kalena waan la wada hadalnay ayaguna dhinacooda in la dejiyo arrintaas tabashada dadkana la waxeeyo horeyna aan usii soconno oo wixii baarlamaanku qaban lahaan hore ugu sii socdo wixii maamulka jubbo qaban lahaan oo hore ugu sii socdaan rabnaa marna ma doonayna in khilaaf horle iyo wax dadka kala geynaya ee meeshaa ka dhir kalsoonidaas ha la qabo waanay xallismaysa arrintaas hay-adaheenna dowladnimadu markaan leeyahay waa ku filan yihiin inay xalliyaan mushkiladaheena uma baahnin in dibadda nalaga aan u aadno ama nalooga yimaado marka madaxda maamul goboleedyadana waxaan leeyahay arrintaas adinkuna jiljileec badan iyo muxuu ahay dulqaad badan iyo mas-uuliyad dheeri ah ka muujiya haddii aan la yidhahdo arrimaheena maxalliga ah sidaas ayaan rabnaa inaan u xadidno waana xadidi karnaa horena waa usoo waa la kala burburi rabaa waa la kala tegi rabaa balaayaa dhacday in badanaana la soo yiri ma aanay dhicin waan ka gudubnay waan ka guulaysanay hore u sii socon haddana midaan waaba mid hoosooba muxuu ahaaye heer goboleed joogtee tii qarankaan baan xallinay tii gobolladana waan xallin karnaa waan u istaagaynaa waan xallinaynaa haddii alla yidhahdo waxaan rabaa inaan wax ka yidhaahdo arrimaha dhaqaalaha dhaqaalaha dalka dhinac markii laga eego waa soo kobcaya oo soomaaliya maanta waxay dibadda u dhoofisaa iyo waxay soo saartaa intaba runtii way ka badan yihiin sannadihii hore sida ku cad riboorada caalamiga ah ee i m f world bankiga ay soo qoreen iyo wasaaraddeena qorshaynta iyo wasaaraddeena maaliyadda riboorada ay soo saareen intaba waxay tilmaamayaan itijaahii saxdahay iyo soo kabashada dhaqaalaha saxdeed in laakiin haddana suuqa iyo nolosha dadka cidhiri waa ka jiraa waa run asbaabta uga jiraan rabaa marka dadka soomaaliyeed maanta inaan la wadaago asbaabta suuqa laga dareemaya waxay tahay dabcan annaga dhaqaalaheenna waa la garan karaa meesha uu joogo dowladda miisaaniyad xadidana leedahay adduunyada dagaala dagaalada sokeeye dalalka ka soo baxa oo dhan miisaaniyaddooda waa la kabaa dalalaa jooga maanta dagaaladii sokeeye mar hore ka dhammaaday nabad ah deggan haddana weli miisaaniyaddooda la kabayo annaga soomaaliya kab miisaaniyadeed ma helo dadka soomaaliyed waxaan rabaa inay ogaadaan dowladdani waxay ku jirtaa kista yarta ayaga ay bixiyaan miisaaniyad kabkeeda ma helno waxaanan u heli weyne waxay tahay asbaab badan oo caalami ah oo jirto dagaallo kalaa jiro khalalaaso dhaqaala caalamka ka jiro waxyaabo badanaa jiro dowladda soomaaliya kab miisaaniyadeed oo xadidan ayay hadda heshaa oo ah ku xadidan in laga bixiyo mushaaraadka shaqaalaha qaybo ka mid ah mushaaraadka shaqaalaha qaybo ka mid ah baarlamaanka mushaarkiisa in la bixiyo lama ogola ciidamada mushaarkooda inta badan dowladda soomaaliya bixisa wasaaradaha iyo kul marka dhibka horta miisaaniyadda iyo mushaaraadka daahaya laga dareemayo waa midaas oo aan dhowaan ayadana ilaahay idankiisa aan ka bixi doona haddii ala yidhaaho siyaabihii looga bixi lahaana xukuumadda iyo wasaaradaha iyo hay-adaha khusaysa ay aad iyo aad ugu mashquulsan yihiin oo ay ka shaqaynayaan iyo kabla-aanta caalamka maanta annaga aan ka qabno waanan welina adduunyada waan ka rajaqadnaa laakiin waxaan haysanay inaan isla ekaysiino oo aan ku dhaqanno oo waxaan bixi karna aan kor u soo qaadno qarashaadkeennana aan dhinno waayo waxaan hadda aan xukuumadda aan u dirnay oo ay ku maqan tahay oo ay ka shaqeeyayso waa maxay taasu marka waa caqabad caqabadda labaad waa maxay caqabadda labaad waxaa ah taxad yacni caqabadaha haysto soomaaliya oo ay ka mid tahay xawaaladihii xawaaladihii oo la joojiyey meelo badan laga xiray meelo badan ciriiri badan laga geliyey dhaqdhaqaaqii lacagtii dadkii loo soo diri lahaa si usoo gaarta xataa lala-yahay waa caqabad kale oo ayadana nolosha muwaadinka soomaaliga caadiga ah maanta maxaan ku iraaday raad ku yeelatay waay oo taabanayso caqabadooda mid kale waxaa sii ah maalan shilin soomaali la-aanta dhaqaalaheena doolarkii iyo e v c-da ku salaysan dhibaato waay shilin soomaaliya inaan soo samaysanahay midna waa siyaasad midna waa dhaqaale ayada la sideedaa dhaqaalo u baahan inaan shilin soomaaliya soo samaysano afartan milyan konton milyan oo dollar ayay u baahan tahay dowladda soomaaliya oo lagu soo sameeyo shilin soomaaligii dhaqaalaha yarka ee dowladdan ay haysataah weli waa ka go-ilaayahay lacagtaas dadka soomaaliyeed mar dhow marka annaga oo maxaanku raa sanduuq inta furno dhaqaalihii shilin soomaaliya aan ku samaysan lahayn aan urursana dhahayn caqabadaha dhaqaale iyo cidhiiriga nolosha ee maanta beledka laga dareemaya ayuu qayb qaybahaas iyo kuwo kaloo badan oo isbiirbiirsaday ayaa nolosha dadka weli cidhiiri ku haya laakiin dowladdu way ku mashquulsan tahay waa laga shaqaynayaa waanan waanan ka soo baxayna haddii aan la yidhahdo dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dareensiiyo in aanay caqabado kala jirin laakiin sababta muxuu ahay keenta waa midda midda ugu habboonan uga bixi karna waa maxay inaan isku tashanno marka oo dadka soomaaliyeed ay bixiyaan canshuurta meel kastoo ay joogaan canshuurta in la bixiyo maamullada gobollada ee hadda dhismay jirana dhaqaalo darri aad iyo aad u badanaa haysata dadka degan gobollada lacagta ha bixiyeen kuwa caasimadda degan ha bixiyeen kuwa maxaankuoda cashuuraadka lagu leeyahay ha bixiyeen cashuurta dowladda waa sida keliya ee aan horey ugu sii soco karno oo aan shilin soomaaliyana ku keensan karno maxaanku idhahday caalamkiina muxuu ahaay aan ula mucaamili karno marka dadweynaha soomaaliyeed mar kale waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo in ay bixiyaan canshuurta intii hadda bixisana waa ku bogaadinaynaa lanna sidii dowladdaana ee u timid dalka dakhliga dowladda boqolkiiba laba boqol saddex boqol in ku dhow ayuu kor u kacay laakiin haddana maalin walba dowladnimadeenna way koraysaa baahideennana wayla sii kordhaya qarashkeena wuu la sii kordhayaa marka in aan maxaanku idhahda kordhinno dhaqaalaha ayaa ayaa aad iyo aad cashuuraadka iyo dakhliga dowladda in kor loo qaado ayaa aad iyo aad muhiim u ah haddii aan dib ugu soo noqdo arrimihii amnigu kusoo gunaanado amnigeennu waa fiican yahay ciidamadeennii way dhismayaan booliis iyo military iyo nabad sugid iyo asluub intaba maalin walba waxaa usoo kordhaya shalay maan daraad shalay shalay waxaan tegey xarunta balidoogle oo ay ciidamada kumaanduska soomaalida ah ay degan yihiin qaarna hadda tababar uga socdo aad iyo aad ayay u qurux badneed kaalmac tababarka xaggiisa ah oo rasmi ayaa meesha ka jirtay meeshaa waxaa ka soo socda aasaaskii dhabta ahay ee ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed kumaynaan helin marna suurtagal ma ahayn mugaan woorloodhiska kale ahayn oo aan hogaamiye kooxeedyada ahayn oo qabaa'ilka kala jooga aan ahayn nooma dhismi karin ciidan xoogga dalka soomaaliyeed maanta ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed yaa dhismaya wiilal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo tababar ku jiro oo nin walba uu qoorta ugu duuban tahay calanka soomaaliya qoorta ugu xihan yahay oo calanka soomaaliya oo muxuu ahaay tuutaha hoostiisa ugu jiro oo ka soo bixinayo oo calanka soomaaliya aaminsan ayaa muxuu ahaay maanta yaa dhismaya waxaa dhismaya isugeyntii ciidamada midayntii ciidamada isku dhaftii ciidamada haddii shalay ciidamadeenna la dagaalanka shabaab qolo walba meeshay joogtay inay shabaab kala dagaalamtay ay bilowday maanta waxaa bilaabatay qolo walba meeshay joogtay inay inay timaado ciidamadii isku darsoomaan oo muuqaal qaran ay yeeshaan oo horinta meel taaganba ay noqoto haddiiba loo kaco layidhaha war adigu reer maar ahayd saddex iyo afar isku reera inaan inaan laga helin oo ciidan waxa ay u taagan yihiin ay tahay qarannimada soomaaliya muuqaal qaran leh aaminsan calankaas buluugga ah ee naga wada dhexeeya ee na midaynaya aaminsan ayaa soomaaliya maanta u dhismaya oo socda guddiyaan magacaawna wasaaradda gaashaandhigga hoggaan u tahay maamul goboleedyadu ay ku jiraan wasaaradaha kale ay ku jiraan oo ka shaqaynaya dhismaha ciidan midaysan soomaaliya san u yeelan lahayd way socdaan gobollada qaarkeed ay maanta joogaan dhismihii ay wadaan ciidamadii isu keenayaan way isku dhafayaan way kala dirayaan meelihii ku kala haboonaayeen isku tababar xeryo isku isku si ay ugu wada tababartaan ayaa la isugu geynayaa waa waa tallaabo kale oo dhinaca amniga horey loo qaaday waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan dowladdooda iyo ciidamadooda dowladdooda markaan leeyahay dhammaan qaybaha dowladda baarlamaan xukuumad garsoor ciidan dhammaan in lagu kalsoonaado hoggaanka iyo hay-adaha dowladda dalku waa waa waa soo kabanayaa waanu waanu soo socdaa ciidamada soomaaliya iyo ciidamada amisom howlgalladii wada jirka ay wadeen ay weli wadaan waa ku jiraan waxaan rabaa dadka soomaliya inuu sheega ciidamada amisom marka la barbar dhigo ciidamada ayagoo kale caalamiga ah ee dalal kale caalamka ka jiraay waa wax badanaa ka maqan oo ka dhima ciidamada soomaalida marka la barbar dhigo kuwa amisomna wax badanaa ka maqan haddana ayadoo amisomna wax badan ka maqan yihiin ciidankeenna wax badan ka maqan yihiin ayay intay isla howlgaleen haddana dhulkii iyay sii wada waxaynayaan marka ilaahay idankiisi muxuu ahaay guul kama dambays ah oo waarta ayaa halkaa ka soo socota laakiin dadka waxaan rabaa inay kalsooni qabaan waxyaabaha qaladaadka yaryarkaa ee dhacayahay inaan ka gudubno oo aan ka weynaano saxnaana looga baahanya laakiin qaladaadkaas hadday intay naga adkaadaan ay meesha nagu celiyaan oo aan dhaqaaqi weyno waa waa calaamadda guuldarrada waay waan ka gudbaynaa waan dhaqaaqaynaa maalinba maalinaan soo joognay magaalada muqdisho oo lixdan iyo dhowr isbaaro ay dhex taallaan ka soo gudubnay maanta meeshaan aragtaan maraynaa haddii meelo qaarkood isbaarooyin weli ay yaallaan ilaahay idinkiis ayadana dadaalkeedaan ku jirnaa waan ka qaadaynaa safarada aan marayo u tegaya ciidamada iyo meelahaan waxa ugu horreeya waxaa ka mid a isbaarooyin in laga waayo dalkan oo dadku ay si xora ay dadku u kala gudbaan u socdaan dadka soomaaliyeed dulqaad ha muujiyaano wada shaqayn ha muujiyaano dowladda ha garab istaagaano dhaqaala ha ku garab istaagaano cod ha ku garab istaagaano qaybaha kala duwana dowladda guushaasna muxuu ilahay idinkiis way imaanaysaa dhowaan haddii aan la yidhaah aad iyo aad ayaan mar kale leeyahay hambalyo dadka soomaaliyeed oo dhan waxaana rabaa dadka soomaaliyeed inaan ayadana u hambalyeeyo bisha ramadaan ee curan rabto waxaan leenahay ramadaan wanaagsan saddexdii qayboodoo loo qaybiyey in ilaahay uu noogu noogu naxariisto uu nooga dhigo tii maxaanku irahdaa naxariista ahayd iyo tii naarka kurista ahayd iyo dhammaantoodba in ilaahay naxariistiisa ishiisa naxariista oo mar walbana eegaysahay bisha ramadaanna inaysa dadka soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan faro inay iskaalmeeyaan kuweyna liita muslimiinta ah oo soomaya bisha ramadaan aan garab istaagno aan kaalmayno waxa aan haysano aan wax ka siino iyoynaan afurin walaalkaa soomaaliga oo muslimka oo maanta soomanaay oo aan afur haysanin ama afurkiisa uu galabgalab yahay iyoynaan afurin maanta waa maalintii bishaan waa bisha dhalanayso ramadaan waa bishii loogu dhowaanayay ilaahay waa bishii naarta laga xoroobayey waa bishii cafiska ilaahay la helayey waa bishii yacni aakhirada loo tacbanayey marka waxaan leenahay dadka soomaliya fursadda yaanayna gafin aan ka wada faa'iidaysanno aan iscafinno aan dul qaadanno aanan isku naxariisanno haddii alla yidhahdo waa bil farxad leh soo dhoweyn leh oo aan kulle dhammaanteen ee ku soo dhoweynayno muxuu alla kacabsi iyo khushuuc iyo ilaalin waajibaadka islaamiga ee bishaasi ay leedahay inaan ilaalinayna haddii alla yidhahdo aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu